alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed baabu sutrati lmusalli xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo labaatan can abi juhaymin ibni alxaarisi radia allaahu canhu abi juhaym waxaa laga soo wariyey oo ina xaaris ah ilaahay raalliha ka noqday inuu yidhi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam abuu juhaym waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi low yaclamu almaaru bayna yaday lmusalli low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya bayna yadayi lmusalli ka tukanaya hortiisa markaa maraya maadaa calayhi waxa saaran oo min alismi markaysagaa dembiya hadduu markaa ogaan lahaa la kaana an yaqifa waxuu markaa ahaan lahaa inuu istaago arbaciina markaysagaa afartan inuu istaago ayaa khayran lahu markaysagaa u dhaami lahayd oo uga markaa yacni roonaan lahayd min an yamura bayna yadayhi inuu hortiisa maro muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsanyaho bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaari lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday lafdiguna bukhaari ayuu markaa u sugnaaday wa waqaca fi lbazaar riwaayada markaysagaa bazaar waxaa ku dhacay min wajhin aakhara iyadoo weji kale laga walinayo warinayo arbaciina khariifa afartan dayrood inuu taagnaado ayaa u dhaami lahayd inuu waxa weeye qofkaa tukanayo inuu hormaro afartan yacni markaa dayrood inuu sidaa u taagnaado waxay u dhaantaa oo uga khayr badan tahay inuu waxa weeye hortiisa maro xadiidka laba ziyaado ayaa ku dhacay ziyaadadan dambe gaar buu sheikhu u saaray oo bazaari inuu la gaar yahay buu tilmaamay ziyaado kalena xadiidka ka dhex gashay ziyaadada xadiidka ka dhex gashayna waxa weeye min alismi waa ziyaadada ah waayo bukhaari iyo muslim waxay ugu taallaa maadaa calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayran lahu min an yamura bayna yaday oo min alismi ay ka maqan tahay sidaasay bukhaari markaa ugu taallaa sidaas ayay markaa bukhaari ugu taallaa xaafid ibnu xajarna markaysa waxaan culamo kale ayuu hore ugu inkiray yacni darista markaa xadiidka markaa riwaayada bukhaari marka ay ku dare hore markaysaga ayuu sheikhu markaysaga arrinka noocaas oo kale u inkiray waxaanu markaa arrinkani kaga dhacay yacni markaa sahwi ayuu kaga dhacay min alismina markaysagaa ruwaadda yacni bukhaari kuma soo aroorin laakiin markaa musanafka ibnu abi shayba ayaa waxaa ku yimi yacni min alismi yacni min alismi marka waxa uu tilmaamayaa ruwaadda bukhaari soo warisay nin ka midoo kushmiihani la yidhaahdo kushmiihani la yidhaahdo ninkaasaa nuskhadiisa waxaa ku dhacday maadaa calayhi min alismi sidaas aawadeed bay markaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen wa fii bacdi riwaayaati albukhaari min alismi yacni sidaasoo kale ay tilmaameen riwaayaadka bukhaari qaarkoodna waxaa ku sugnaatay min alismi ayaa ku sugnaatay waxaan filayaa marka ama muxararka ah inuu ahaa baan filayaa ibnu cabdilhaadi inuu muxararka saa ku tilmaamayaan ku rajaweynay muxararka inuu ahaa baan filaya marka waxa weeye taas lafteedana culammadu markaysaga waa inkireenoo waa diideen oo waxay yidhaahdeen xaafid ibnu xajar laftiisu waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa markaysagaa inuu kushmiihani ku arkay xaashiyada bukhaariga yacni nin ku qortay xagga sare ee xaashiyada ah min alismi markaysagaa ku qortay baa laga yaabaa ow dabeedna markaa mooday xadiiska inuu ka mid yaho uu sidaa ugu daray baa dhici karta waayo kushmiihani ninka la yidhaahdaa yacni xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay culammada kama mid ahayn xufaaddana kama mid ahayn raawiya bes buu ahaa yacni kitaabka waa soo wariyey laakiin caalimna ma ahayn xaafidna ma ahayn marka sidaas aawoodee arrinka noocaasa inuu ku qaldamaa waa arrin dhici kara oo hadalka xaashiyada lagu qoray wuu ku qaldami karaa oo sidaas yadaa waa u dhexgelin karaa marka arrinka noocaas oo kale ah sidaas yada ah ayuu marka ugu dhici karaa sidaas yada ah ayuu marka ugu dhici karaa marka calaa kulli xaal ziyaadadaas min alismi yacni marka miduu bukhaari soo wariyey ma aha haddiise laga tegi waayo waa in la yidhahdaa markaysagaa riwaayada markaysaga waxaan markaa ku shmiihani ayay ku sugan tahay yacni min alismi in sidaas yadaa la yidhahdo ama bicibaara ukhraa fii bacdi riwaayaati albukhaari in la yidhahdo amaa ziyaadada kale markaysaga arbaciina khariifan waa ziyaada daciifa ziyaadada daciifa weeye waxaana xadiiska markaa uu yidhi markaa ma garanayo ma afartan sano uga jeedaa ma afartan bilood buu yidhi ma afartan sano uu yidhi ma afartan maalmood buu yidhi kala garan maayo mid walba markaysaga waa diiday afartan keliyun baa aniga lagu yidhi bu yacni raawigii markaysagaa saxaabiga kasii warinayey waxa uu yidhi marka aniga afartan un baa lay sheegay laakiin waxa weeye afartankaasi noocay yihiin garan maayo mana suuragal aha iyadoo markaa in loo sheegay afartan markaa yacni dayrood inay tahay ou afartankii dayrood u sheego ow haddana yidhahda garan maayo yacni xaal keliya arrinkaas inuu ka dhaca markaysagaa ma suuragal aha oo isku mar keliya inuu yacni markaa sheegana afartan dayrood inay tahay inuu haddana markaysagaa ka shakiyo uu yidhaahdo ma garanayo kay tahay ma suuragal ah xadiiskana waxa weeye ziyaadada waxaa soo wariyay sufyaanu bnu cuyayna culammaduna waxay yidhahdeen sufyaanu bnu cuyayna xadiiska waa ku khata'ay laba khata ayuu labadaba ku khata'ayo midna xagga sanadkuu ku khata'ay midna xagga matniga xagga matniga wuxuu ku khaldamay markuu yidhi arbaciina khariifan taa waa ku khaldamay xagga sanadkana waa ku khaldamayo xadiisku waxa uu ka mid yahay musnadka abi juhaym buu ka mid yahay laakiin sufyaanu bnu cuyayma xadiidkaa waa qalday yacni nin hiqaa oo markaysagaa lagu kalsoon yahay weeye oo sawaabkiisa marka uu ka fara badan yahay markaa khata'iisa laakiin marmar de waa dhici kartaa marka inuu khaldamo waa bashar qofku marka xadiiska markaysa waxa xagga sanadkana waa ku khaldamay oo wuxuu ka dhigay zayd ibnu khaalid inuu musnadkiisa ka mid yahay zayd ibnu khaalidna xadiisku ku soo dhex arooray oo waxa weeye markaa inuu markaa yani xadiiska yani inuu cid wax weydiinaya ayaa kusoo aroortay oo uu saa'il ahaa marka laakiin waxa weeye isagu raawi ma ahayno lagama soo weri marka halkaasaa qaladku uga yimi sida kale ee sawaabkaana waa usoo wariyey sanadka sida kale ee sawaabka ah oo xadiiska in laga dhigo musnadka abijuhaymna waa laga soo wariyey marka waxay yidhahdeen culammadu labadaa qaladba sufyaan bnu cuyayna waa qaldamay qaladun fi sanad wa qaladun fi lmatni marka qaladkii fi sanadka maruu ka noqday waa laga soo wariyey oo sida saxiixa u sheegay laakiin qaladkii matnigu waa ka arbaciina khariifan marka waa ziyaada daciifa xadiiskani waxa uu tilmaamayaa baabka horta waxa uu khuseeyaa salaada in sutra la sameeyo ama gabbood yar in la samaysto oo meel marka waxa weeye yacni markaa gabbooda oo uu qofku marka waxa weeye markaa salaadiisii uu kula dhowaado waa inu markaa yani markaa uu ku tukadaa oo meel iska bannaan oo aan wax gabbooda samaysan inuu ku tukado maaha ee waxa weeye sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ee ta qawliga iyo ta ficliguba waxay ku soo arooreen in sutra waxa la yidhahdo la samaysto sutradaasna qofka waa anfacaysaayo fawaa'id baa ku sugan fawaa'idda ku sugan waxaa ka mid ah imtisaal baa ku jiro amarkii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ficilkii nebiga lagu dayanaya oo ajar iyo sawaab baa laga helaya waa midda labaad ee waxa ku sugan shaydaankii bay markaysaga qofkii ka daafacaysaa inuu salaadiisii ka nuqsaamiyo ama ka gooyo yacni khushuucdeedii iyo sawaabkeedii wax ka mida inuu ka jaro ayay markaysa waxa markaa taasay ka daafacaysaa oo maslaxadaasna waa ku jirta mar haddii sharkii markaa sharkii shaydaanka wax ka mida ay kaa daafacayso taasna waa faa'iido waxa kaloo ku sugan dadkii markaa yani meesha marayay buu wuxuu xaq u yeelanaya inuu iska celiyo iska joojiyo ama hadduu meel bannaan ku tukado aan soo oodnayn ama waxa weeye wax sutra aan lahayn yacni xaquma laha dadka inuu cesho dadka inuu cesho xaquma laha iyagu inay hor maraan dee intan uu ku tukanayo ma aha laakiin waxa weeye marka inuu inuu ka cesho oo uu joojiyo xaq ma laha axaadiistana waa arki doonaa marka fawaa'id fara badan iyo masaalix ayaa ku jira dadkan marka waxa weeye hormarayaana waxyaalaha ay keensanayaan waxaa ka mid a khushuucdiisi iyo waxyaalaha noocaasa inay ka tegsiiyaan oo ay markaa qofkii mashquuliyaan oo khaatirkiisii markaysagaa mashquuliyaan marka marba qof hor maro oo qiraa'adii ay ka dhex galaan markaa ta noocaasna waxa weeye nuqsaan bay u keensanaysaa salaadiisi nuqsaan ayay u keensanaysaa salaadiisi waxaa haddaba xadiiskan inoo tilmaamaya inaynay bannaanayn qofkii tukanayey in la hormaraa inaynay bannaanayn hortiisa in la maraa inaynay markaa bannaanayn ayaa xadiiskan inoo tilmaamaya bale markaysaga xon inay tahay yacni markaa dembi weyn markaa inay tahay baa laga qaadanaya waayo waciid weyn ayaa markaa ku soo arooray markaa sidaas aawadeed inay dembi weyn tahay ayay taasina markaa ku tusanaysa horumarka la hormaraya xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo labaatan waa can caaishata caaisha waxaa laga soo wariyay radia allahu canha ilahay raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey fii ghaswati tabuukin dagaalkii markaa tabuuk gudihiisa waxaa lagu su'aalay markuu ku sugnaa can sutrati almusalli qofka tukanaya sutradiisii baa la weydiiyey fa qaala wuxuu idhi mislu mu'khirati araxli yacni kooraha yacni qoriga ka dambeeya yacni qorigaas oo kale weeye akhrajahu muslimu muslim baa saxiixa kusoo wariyey mu'khirati araxli waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa rakuubka markuu qofku markaa fuulayo oo uu kooraha saarto waxaa jirtay yacni markaa qori xagga dambe markaysa waxaa markaa laga taagi jiray oo waxa weeye qadar aan dheerayn markaysa waxaan markaa ah oo aan markaysa waxaan markaa sulusay diraac gaadhaya yacni dhudhun marka saddex meelood laga dhigo laba meelood ahaan gaadhaya ayaa markaa jiray marka meeshaasna waxay ugu tala galeen ruuxa markaysagaa rakuubka fuushani inuu ku tiirsado ruuxa rakuubka fuushani inuu ku tiirsado ayay ugu tala galeen marka taasaa waxaa la yidhaha mu'khirati araxli baa la yidhahdaa mu'khirati araxli ayaa markaa la yidhahdaa marka waxa weeye qadarkaas oo kale weeye bimacnaa waxa weeye yacni dhudhun saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaantiis wax gaadhaya waa inay yihiin waxa sutrada laga dhiganaya mafhuumka haddaba xadiiska laga fahmaya waxa weeye wixii aan gaadhaynin dhudhun saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaantiisa wixii xagga dheerarka aan gaadhaynin sutro noqon maayaan baa mafhuumkiisana laga qaadanaya mafhuumkiisana sidaas yada ayaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo soddon qaala alxaafidu raximahu llahu can sabrata ibni macbidin aljuhani radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sabra waxa uu nebiga ka soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu nebigu yidhi liyastatira axadukum ha isku ha is asturo oo sutro ha yeesho midkiin fii salaatihi salaadiisa gudihiisa sutro ha samaysto walow bisahmin haba ahaado waxa uu isku asturaya sutrada ka dhiganayaa leebba ha ahaadee sutra ha yeesho akhrajahu alxaakim xaakim baa ku soo wariyey mustadragiisa waxaa kaloo xadiidka soo wariyey bayhaqi oo xaakim ka warinaya dabaraani oo kabiirka ku soo wariyey abu yacla oo musnadkiisa ku soo wariyey imaam axmed oo musnadkiisa ku soo wariyey ibnu khusayma oo saxiixiisa ku soo wariyey ibnu sakan oo isaguna kitaabkiisa saxiixa ah ku soo wariyey waxaa xadiiska saxiixiya ibnu khusayma iyo ibnu sakan yacni ibnu xajar alhaythami isaguna waxa uu yihi rijaalu axmed rijaalu saxiix yacni ragga sanadka axmed ku jiraa waa raggii markaa saxiixa wax ku warin jiray yacni muslim buu u jeedaa xaakimna waxa uu yihi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay yacni sida markaa laga uu ka soo raray yacni munaawi faydulqadiirka ku soo raray yacni tasxiixa hadda xaakim calaa sharti muslim inuu ku saxiixiyey nuskhada markaysaga matbuuca ee la hayo yacni kuma taallo nuskhada matbuuca ah ee mustadragee la hayo markaa kuma taallo markaa sidaas aawadeed culamada qaarkood baa ka soo naqliyay oo munaawi faydulqadiirku ku soo naqlinayaa inuu xaakim yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabina ku waafaqay waxaa kaloo tasxiixa calaa sharti muslim xaakim ka soo naqliyey nawowi oo kitaabkiisa khulaasada ku soo raray ibnu mulaqin oo tuxfatulmuxtaajka ku soo raray shawkaani oo nayl awtaarka ku soo raray yacnii qolyahaas ama culammadaas baa ka mid ah culammada markaa tasxiixa ka soo naqlisay xaakim marka waxaa laga yaabaa in markaa sakdi ku jiro sida sheekhulwaadiciba marka uu tacliiqaadkiisa ku yidhi inuu sakdi ku dhacay baa laga yaabaa yacni xaakim weliba maca daalik waxaa sii ayidaysaa hadalkaas markaa sakdiga ee uu sheegayo waadici waxaa ku taalla xadiidka liyastatir laba meelood oo isku xigta ayuu kasoo ku soo wariyey yacni xaakim marka meel buu wuxuu odhanayaa calaa sharti calaa sharti waxba ma raacsan in halkaa wax ka dhaceen bay markaa u eg tahay marka calaa sharti muslim inay ahayd baa marka laga yaabaa culamada cuduusha ee markaysa waxaan markaa siqaada a naqligooduna waxa uu tilmaamayaa inuu xaakim saxiixiyey ayuu tilmaamaya qaarna waxaabay sii siyaadinayaan inuu dahabina ku waafaqay xadiidka culamada qaarkood waa daciifiyeen albani oo kale waxa uu odhanayaa wa isnaaduhu daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif buu odhanayaa sidaa daciifuljaamica kitaabkiisa la yidhaahdo waxa uu ku odhanayaa waa daciif saxiixu ibnu khusayma tacliiqa uu ku leeyahay ama takhriijaadka iyo tacqiibaadka uu ku leeyahay takhriijkii yani acdumina tacqiibaadka uu ku leeyahayna waxa markaa uu ku odhanayaa isnaaduhu daciif waxaanu markaa labadaba u ixaalaynayaa silsilatu axaadiis addaciifa inuu markaa halkaa ku tafsiiliyey yani laba kun toddoba boqol iyo lixdan oo ku dhacaysa mujalladka lixaad bay ku dhacaysaa ha yeeshee markii raqamka aan raajacay iyo meelaha u dhow kama helin markaa hadal uu xadiidkaa kaga hadlayo kama helin sidaas aawadeed waxaa laga yaabaa inuu raqamka markaa khata' ku dhacay hadduu doono ahaa markaa saddex kun toddoba boqol iyo lixdan oo ay makhtuud tahay mujalladku sheikhu kaga hadlay meelaha uu sheikhu ku daciifiyey sababu dacfiga uu xadiiska ku daciifiyey ma tafsiilin laakiin wuxuu kaga gaabsaday inuu yidhahdo xadiisku waa daciif munaawi xadiiskii markuu ka hadlayay faydulqadiirka waxau odhanayaa xaakim waxa uu yidhi calaa sharti muslim buu xadiisku ku sugan yahay dahabina waa u taqriiriyey ha yeeshee buu odhanayaa munaawi sabra ninka la yidhahdaa waa saxaabi rabiico inankiisa ahina waa taabici oo wax ka warinaya marka xadiisku waa mursal haddii waxa weeye aabbihii aanu tasriixinin oo aanu aabbihii inuu ka warinayo aanu sheegin oo si cad u sheegin wuxuu noqonayaa xadiisku mursal oo taabici inuu yidhi nebigaa sidaa yidhi sidaas oo kale ayuu markaa noqonaya muqbil ilwaadici kitaabkiisa markaa uu yacni mustadraga daylka uga dhigaya xoogaa tacliiqaadka uu saaray tacliiqaad yaroo latiifa calaa ra'si alqalama waxa uu yihi huwa kadalika laa tasriix sidaa uu sheegay weeye wax tasriix la yidhaahdo aabbihii inuu wax ka warinayo ku marka uu tasriixinayaa kuma sugna marka bal huwa mursal xadiisku waa mursal sababtuna waxay tahay ida damiiru fii jaddi yacuudu ilaa xarmalata fi lxadiisi alawal wa ilaa cabdilmalik fi lxadiisi athaani lianna cabdilcaziiz lam yarwi ila can abihi alrabiic kama fi taadiibi taadiib laakiin hadalka uu sheikhu markaa sheegay marka waxaa ku sugan nadar waayo marka waxa weeye kutubta soo warisay xadiiska waxaa dhammaantood ku cad in waxa weeye sabra uu wax ka warinayo inuu markaa yani ka warinayo cabdulmalik can abihi can jaddi cabdulmalikna waxa weeye markaa waxaa ku dhacay sheikha nuskhada uu hayay baa waxaa ku dhacay khata oo cabdilcai cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu rabiic ibnu sabra sidaas yadaabaa ku dhacday inkastoo hadalka markaa tacaqiibkan ka horeeya uu sheikhu ku baraarujiyey uu yidhi markaa cabdulmalik ibnu cabdilcaziiz ma aha cabdilcaziiz waa la walaal sida kutubu taraajum ku sugan ee waxa weeye cabdilmalik ibnu rabiic weeyaane cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ma aha sida nuskhada ku taalla waa khata ha yeeshe marka arrinkii uu soo baraarujiyey markii dambe waxa weeye sheikhu waa seegtay ama markaysaga waa ka kaafil buu ka noqday sidaas aawadeed ayuu markaa waxa uu yidhi cabdulmalik haddii la yidhaahdo awowgiibuu wax ka warinayaa awowgii rabiic buu noqonaya oo cabdilmalik waa ina cabdilcaziiz hadalka kaa ka horreeyana wuxuu kusoo sheegay ina cabdilcaziiz in la yidhahda inay qalad tahay ee uu yahay ina markaa ina rabiic inuu yahay ina rabiic inuu yahay ayuu markaa kusoo sheegay marka calaa kulli xaal hadalka marka uu tilmaamayo yani markaa sidaas yada abuu markaa kalad u yahay wakadalika xarmala warinta markaysaga wax ka warinayo marka uu leeyahay waxa weeye can abihi can jaddihi jaddihi wuxuu u noqonayaa inuu isaguna rabiicu noqonayo iyada lafteedu waa kalad sababtaa kaladka ay u tahayna waxay tahay yani nuskhada mala u shiikhu ayaa waxaa ku dhacday kalad yani ama khata baa ku dhacay laakiin kutubta kale marka la raajico dhammaantood waxaa ku taalla hadday tabaraani ilkabiir fi tahay atabaraani markaysaga fi lkabiir hadday tahay iyo markaa kutubta kale markaysaga la midka waxay tilmaamayaan can cammihi inuu marka waxa weeye cabd ninka la yidhahdo xarmala xarmala ibnu cabdilcaziiz inuu ka warinayo can cammihi adeerkii inuu wax ka warinayo adeerkiina waa cabdilmalik ibnu rabiic ibni sabra marka adeerkaasaa wuxuu markaa ka warinaya can abihi can jaddi marka xadiisku mar layba saxaabiga markaa sabra ahi meesha waa yaallaa waxbaa laga warinaya yacni marka haddaad eegtana tabaraani kabiirka iyo imaam axmedka marka imaam axmed musnadka intuuba markaysaga waa tasriixinayaan oo waa sheegayaan intuuba sidaas iyadaa bay u tasriixinayaan oo u sheegayaan markay sidaas iyadaa tahay xadiisku sababta lagu daciifinayaa irsaal ma aha sababta lagu daciifinayaa irsaal maaha sida munawis sheegay uu muqbilna ku raacay waa kalad ee sabaabku waxay tahay xadiisku waa inuu daciif yahay laakiin sababu tadciif ama sababta xadiiska lagu daciifinayaa waxa weeyaan xadiiska madaarkiisu gebigiisuba waxa uu ku wareegayaa nin la yidhahdo cabdilmalik ibnu rabiic ibnu sabra ninkaa la yidhahdo cabdilmalik ibnu rabiic ibnu sabra oo xadiisku ku wareegayo waxa uu yahay waa nin markaa daciifulxadiis oo culamada qaarkood ay daciifiyeen oo yaxya ibnu maciin baa la weydiiyey waxaa la yidhi waxaad ka warrantay axaadiista uu soo wariyo cabdulmalik ibnu rabiic ibnu sabra can abihi can jaddihi bal ka warran yacni tahdiibu tahdiibka waxaa ku sugan inuu odhanayo inuu odhanayo yaxya ibnu maciin dicaaf axaadiista uu ninkaasi soo wariyo cabdilmalik ibnu rabiic ibnu sabra waa axaadiis daciif ah mar kale waxaa la weydiiyey yaxya ibnu maciin oo lagu yidhi bal waxaad ka warrantaa ninka cabdilmalik la yidhahdo dabeedna waxa uhi waa daciif alxadiis xadiiskiisu waa daciif buuri cid tawsiiqisanay ninkaa lama hayo marka maadaama sidaas yada ay tahay oo ninkaasi uu yahay nin daciifo xadiiskiisu uu daciif yahay madaarkiisu gebigiisuba xadiiskana uu ku wareegayo halkaa nin aanu dariiq labaad aanu lahayn dariiq labaad uu suka yahay oo dariiq labaad aanu lahayn xadiisku wuxuu noqonayaa xadiis daciifa oo sawaabku waa inuu daciif yahay wallahu aclam masalada marka uu xadiisku inoo sheegay waxaan kaloo baraarujinayaa ibnuqataan laftiisu waxa uu yidhi lam tasbut cadaalatuhu ninka cadaaladiisu ma sugnaanin muslim inuu wax u wariyaa waa jirtaa ninka inuu wax u wariyay hal xadiis buu u wariyey xadiiskaasina mutcatulxaj buu ku saabsanaa marka waxa weeye maqruun bikayrihi isagoo ah buu u wariyo mutaabicu ugu wariyey kuma ixtijaajin oo ninuu xujaystay ma aha marka sidaas aawoodee hadalka markaa la odhanayo waa calaa sharti muslim saxiix ma aha oo calaa sharti muslim waxa markaa la yidhaahdaa waa wax markaa ragga uu ku ixtijaajay waa marka ay xadiidka soo wariyaan oo siday weliba uugu ixtijaajay ay wax u soo wariyaan laakiin rag markaa nin mutaabaca uu wax ugu wariyey waxa uu yahay yacni markaa midaan markaa yacni keensanaynin inuu noqdo xadiidkiisu mid markaa qawiya ibnu xibbaan laftiisu ninkaa waa daciifiyey cabdulmalik oo waxa uhi munkaru lxadiid yani ninkaa xadiidkiisu waa munkar yarwi can awihi can abiihi maa lam yutaabac calayhi yacni abiihi wuxuu ka wariyaa waxaan marka isagaa cidiba ku raacin oo cid kaloo la soo warisa ayna jirin walam yuwasiqhu axad cid tawsiiqisayna ma jirto alleele waxaa tawsiiqiyey nin cijli la yidhahda ayaa tawsiiqiyey cijli laftiisuna waa mutasaahil fi markaa fi tawsiiq oo si waxa markaa ragga uu la tafarudo ee majaahiisha ah inay markaa siqan yihiin tawsiiqooda uu la tafarudo yacni lama qaato oo lama cuskado siday markaa culammada muxaqiqiintu markaa ku tageen oo rag majaahila ayaa waxa dhacda inuu wakhtiyada qaarkood iska tawsiiqiyo ayaa dhacda axmed maxamed shaakir waxa uu ku sheegay markaa tacliiqa uu sunanka tirmidi ku leeyahay xadiiska markaa mubaarak fuuri waxa uu u tiiriyey bukhaari inuu soo wariyey xadiiskuna markaa bukhaari kuma sugna buu yidhi bal ee kutubta lixda ah ee kutubu sita markaysagaa midnaba kagama jiro ee xadiisku waxa uu ku jiraa musnadku imaam axmed baa markaa uu ku sugan yahay oo markaa lagu soo wariyey laba sanadoo saxiixa ayaa labadabana lagu soo wariyey buuhi assunan tirmidi maca tacliiqi shaakir mujalladka labaad boqol iyo sideed iyo konton marka hadalka markaa yacni mubaarak fuuri cabiray bukhaari baa soo wariyey yacni sheikhuna uu aadka markaa yacni u sida uu aadkaa u inkiray yacni mubaarak fuuri waxaa laga yaabaa inuu u jeeday taariikhda ayuu ku wariyey fi taarikh alkabiir waayo bukhaari xadiidkan markaa tarjumada sabra ataariikhu alkabiir ayuu ku warinaya oo ku keenaya ha yeeshee markaysaga waxaan markaa radinta uu radinayo axmed maxamed shaakir waa musiibbuu ku yahay sababtuna waxay tahay haddii la itlaaqoo la yidhaahdo bukhaaraa soo wariyey saxiixa looga jeedaa kutubtiisa kale markaa lagama tilmaamayo kutubta kale haddii looga jeedo waa la qaydaa sidaas aawadeed sawaabku waxay ahayd inuu markaa uu qaydo oo uu yidhahdo rawahu lbukhaariyu fi taarikh alkabiir bukhaari baa taarikhulkabiirka ku wariyey inuu sidaas yidhaahdo ayay ahayd mar haddaanu qaydin inkaarka markaysa waxaan uu ku inkiray axmed maxamed shaakir waa fii maxallih yacni marka ayuu yahay intaas markaynu tilmaannay xukumka uu xadiisku sheegayaa waxa weeye waa amar la amrayo sutrada amarka sutrada la amrayaana meelo kaleba waa ku soo arooray ama axaadiis kaleba waa ku yimi waxaa ka mid a axaadiistaas xadiiska abu saciid alkhudri oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey ou nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ida salla axadukum falyusalli ila sutrah walyadnu minha abu daawuud iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey waana xadiis saxiixa waxaa saxiixiyey ibnu khusayma waxaa kaloo saxiixiyey nawowi oo khulaasada ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey albani oo saxiixa abi daawuudka ku saxiixiyey marka waa amar yacni saxiixa ou nebigu sala allahu alayh wasalam amray in sutro loo tukado waxaa kaloo jira xadiiska ibnu cumar oo cabdillahi ibnu cumar uu nebiga ka warinayo sala allahu alayh wasalam inuu nebigu yihi laa tusalli ila ila sutra ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey ibnu xibbaan bilafdi ljamci ayuu khitaabka ku soo wariyey laa tusalluu ila ilaa sutra waana xadiis saxiixa waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa saxiixiyey ibnu khusayma waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa saxiixiyey albani bale culamada qaarkood waxay dhahen xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey laa tusalli ila ilaa sutra muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey culamada qaarkood yidhahen sida sheekhulalbaaniba uu markaa ku tilmaamayo tamaal minnaha laakiin markaan muslimka raajacay waxa uu soo arooriyey sanadka xadiiska sanadka xadiiska markuu muslim soo arooriyey ayuu wuxuu yidhi xadiiskii hore mid la mid ah ayuu sheegay xadiiska horena amar kuma sugnay marka calaa kulli xaal wuxuu noqonayaa xadiisku yacni saxiixun calaa sharti muslim ayuu noqonayaa kaasina waa nahyi sutro la-aanteed la reebaayo oo saxiixa isaguna weeye marka waxa weeye nahyi nebigu sala allahu alayh wasalam inaga reebay sutro la-aanteed in la tukadana waa soo aroortay oo waa sugnaatay amar layna amray sutradana waa sugnaatay sidaas in la eg nebiguna sala allahu alayh wasalam sutrada waa samaysan jiray waana daa'imin jiray yacni axaadiista qaarkood waa layga soo raray sutro inaanu sutro la-aanteed inuu tukaday laakiin axaadiistaas waxba kama asixin oo waxa sariixa ku ah ku cadi ma asixin waxa aan sariixa ku ahayna inay asixeen waa suurowdaa laakiin waa muxtamil oo waxyaalaha sariixa looga tegi maayo marka sidaas aawadeed masalada sutradu ma waajibba mise waa sunna masalada noocaas ahlucilmigu waa isku khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen sutradu inay mustaxab too sunno ay tahay aynay waajib ahayn sidaas yadaabay ku tageen yacni bacdu alaxaadiis oo ixtimaal ku sugan yahoo saxiix ah yacni deliishaday deliishanayaan darteed ayay markaa u qaateen qowlkaas iyo axaadiis markaa dacfi ku sugan yahay oo tilmaamaysa nebigu sala allahu alayh wasalam sutro la-aanteed inuu tukaday axaadiistaas yadaa lagu soo wariyey laakiin axaadiista sariixa ku ah waxba kama asixin axaadiista aan sariixa ku ahayna bacdigeed waa saxiix oo waa sugan tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal jamaahiirtu waxay ku tageen inay sunno tahay bacdu ahlicilmina waxay ku tageen inay waajib tahay bay ku tageen oo uu ka mid yahay ibnu khusayma imaamu ala'imma oo uu ka mid yahay waxa weye ibnu xasmi oo uu ka mid yahay shawkani oo uu ka mid yahay bacdu alxanaabila oo uu ka mid yahay shaykhu lalbani yacni culammadaasna waxay ku tageen sutradu inay waajib tahay awaamirtaa wax ka sarfiya lama hayo walamru yaktadi alwujuub amarkuna waajibnimuu keensadaa marka qofku intuu heli karo sutro sutro la-aanteed inuu tukadaa markaysaga mid u bannaan ma aha hadduuse ku tukado sutro la-aanteed waxa weeye ya'samu biha waa ku dembaabayaa salaadiisuna way asaxaysaa maca alismi isagoo marka aasim ku ah ayay marka asaxaysaa sidaas yada ah ayaa markaa sawaabku yahay wallahu aclam walow bisahmin muraadka looga jeedaa waxa weeye oo laga tilmaamayaa walow markaa leebaa taagataanba ha ahaadee ee sutro samaysta marka ma aha sida dadka qaarkood moodeen walow bisahmin in looga jeedo sahmi ah jiifiseen in macnahaas markaa laga tilmaamayo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa haddii xataa sutro kale aydaan haysanin yani markaa sahmi ama leeb aad taagateen yacni kaas oo kale sutro ka dhigta yacni marka ayaa laga tilmaamaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo soddon waa can abi darrin radia allaahu canhu abi dar waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu idhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi waxau idhi yaqtacu salaata almar'i almuslimi salaada qofka markaa muslimka ah waxa goynaya idaa lam yakun bayna yadayhi mislu mu'khirati araxli haddaan markaa hortiisa aynay ahayn yacni qorigii markaysa markaa kooraha xagga dambe kaga waxaysnaa oo kale haddaanu hortiisa ahayn oo sutro u ahayn waxa goynaya almar'atu qofkii dumar ahayd waa goynaysa waalximaaru dameerkii waa goynayaa waalkalbu laswadu eygii madoobaa waa goynayaa alxadiisa ay iqra'i alxadiisa xadiiska akhri wa fiihi waxaa ku sugnaaday xadiiska waa dheeraaye alkalbu alaswadu shaytaan yacni eyga madoobi waa shaytaan weeye akhrajahu muslim muslim baa saxiixiisa xadiiskaas ku soo wariyey walahu muslim waxaa u sugnaaday can abi hurayrata abi hurayre uu ka warinaya radia allaahu canhu ilaahi raalliha ka noqda abu hurayre ee naxwuhu kaa mid markaa shabbahoo la mida duuna alkalbi erayga alkalbiyadaynay la socon oo inta kale marka ayuu sheegayaa arrinka noocaasa markaa yacni sheikha waa lagu tacqiibiyey sida muxaqiquba uu ishaarayo oo yacni xaafidku hadalka uu yihi duuna alkalbi waa wahmi buu yidhi ama waa ismoodsiin sababtuna waxay tahay xadiisku muslim saxiixiisa waxa ugu yaala wuxuu ugu yaallaa yaqtacu asalaata almar'atu waalximaaru waalkalbu marka aswad baan lagu darinee kelbigu waa ku jiraayoo saddexduba salaada inay gooyaan baa muslim saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra yacni min xadiisi abi hurayra isagaan ahayn oo markaa yacni xadiisu abi dar ahaaday horu kuugu soo sheegay laakiin min xadiisi abi hurayrana muslim waa ka wariyey iyadoo saddexduba ay wada socdaan marka waxa weeye wahmi weeye duuna alkalbi hadalka uu sheekhu marka uu yidhi laakiin waxaa laga yaabaa uu isagoo u cudurdaaraya muxaqiqu waxaa suurowda sheikhu inuu u jeeday duuna wasfi lkalbi eyga markaa sifada lagu sifaynayo aswadnimo iyo madow lagu sifaynayo la'aanteed inuu sidaa u jeeday amaba uu yidhi oo dabeedna nusakha ay ka dhacday ayaa suurowda amaa markaysaga yacni kelbiga asal ahaan sheegista uu sheegayo muslim saxiixiisa waa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra laba boqol iyo saddex iyo soddon waliabi daawuuda abi daawuud bay u sugnaatay iyo wanasaa'iyi nasaa'i can ibni cabbaasin ibni cabbaas uu ka warinayo radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raalliha ka noqdo cabdilaahi iyo aabbihiibe naxwuhu ka mid markaa la mida duuna aakhirihi aakhirkiisu aynay la soconin wa qayada almar'ata bilxaa'id aakhirkiisaan la socon waxaa laga tilmaamayaa walkalbul aswadu kumaba jirto iyadoo isku dhan wa qayada almar'ata gabadha waxa uu ku qayday bilxaa'idi tii markaa qaangaadhka ahayd buu qayday ama bilxaa'idi tii caadada qabtay buu ku qayday labada wejiba waa lagu fasiray laakiin waxay u badiyeen culammadu in looga jeedo bilxaa'idi ay bilbaaliqa tii markaa qaangaadhka ahayd bay markaa u badiyeen ibnu khusaymana saxiixiisa isagu waxa uu ku maray markuu xadiiska markaa tarjumaysanayo tarjumada uu u qorayo yacni dumarkao dhammi salaadda inaynay goynaynin oo tii daahirka ahayd aynay goynaynin marka xaayidka waxa uu ku xambaaray tii caadada qabtay ayuu ku xambaaray sidaas aawadeed baa sheikhulalbaani u tacqiibiyey hadalka markaa ibnu khusayma dabeedna markaasu wuxuu yidhi sida markaa adaarka ee muuqashada badan li waa in xaa'idka looga jeedo tii baaliqa ahayd ee qaangaarhka ahayd oo waxay la mid tahay laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ila bikhimaar yacni waxay la mid tahay xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam saxiixa ah ilaahay aqbali maayo salaad markaa qof dumara oo qaangaadh ah yacni iyadoo markaa ay foodad sidata mooyaane ama mara ay sidato ay huwan tahay mooyaane yacni si kale salaadeeda lagu aqbali maayo xadiiska abu daawuud iyo nasaa'i ay soo wariyeen waxaa markaa isaguna soo wariyey ibnu khusayma oo saxiixiisa ku soo wariye oo saxiixiyey siddeed boqol iyo laba iyo soddon waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan yacni laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetan waxaa kaloo saxiixiyey albani oo saxiixu abi daawuudka isaguna ku soo saaray yacni oo ku saxiixiyey saxiixu abi daawuudku ku saxiixiyey oo uu yihi xasanun saxiix wakadalik waxaa kale oo quweeyey ciraaqi oo waxa uu soo naqliyey ciraaqi hadal marka uu yidhi ibnulcarabi uu markaa yidhi almaliki oo markaa ziyaadada alxaa'idi lagu siyaadinayaa ma asixina waa ziyaada daciifa markaasaa waxa weeye waxaa tacqiibinaya ciraaqi oo waxau odhanaya hadduu u jeedo sanadkeedaa daciifa sanadkeedu daciif maahe waa yacni rasiqaadaa soo wariyo sanadkeedu waa saxiix hadduuse u jeedo yacni markaa ruwaadda badankooda waxay u soo wariyeen oo cabdillaahi ibnu cabbaas mawquuf ay ku tahay ziyaadadaasi iyadoo ay mawquuf ku tahay ziyaadada xadiiskaa wataa hadduu taa u jeedo yacni sida markaysagaa muqararka ee jamaahiirtu ay qabaan ee markaa culumta markaysagaa musطalaxana muqararka ku ahi waa in waxa weeye aziyaadatu min asiqati maqbuula oo haddii rafci iyo waqfi ay iscaaridaan cidda markaysagaa siyaadisay haddii ay tahay oo rafciga ay sheegtay cid siqa ah hadday tahay in la aqbalayo shucba oo markaysaga waxa nin markaa yacni xaafida oo waxa weeye jabalun fi lxifdi xagga markaysaga yacni wax qaybitaanka markaa buur ku ah oo sidaan buurtu u dhaqdhaqaaqeen xifdigiisu haluu isu bedbedelila ayaa markaas soo wariyey isaga oo marfuuca xadiidka ku soo wariyey mar hadduu siqa siyaadiyeyna xadiidka markaa waxba bushin mayso sawaabku markaa waxa weeye waa cidda markaa saxiixinaysa ayuu la jiraa ibnu ciraaqina sidaas iyada ayuu xadiidka u quweeyey qolada markaa daciifisay waxaa ka mid a yaxya alqataan sida nawowi khulaasada kaga soo raray abu daawuud waxa uu ishaaray xadiidku inuu daciif yahay buu markaa ishaaray oo markuu sheegay riwaayada shucbee rafcinaysa ayuu wuxuu ka daba keenay saddex kale oo markaysa saddex kale oo raawi oo qataado ka soo wariyey iyaguna markaysaga inay waqfiyeen ayuu markaa soo arooriyey laakiin calaa kulli xaal sawaabku aynu xadiisku saxiixiyey nawowina majmuuca ayuu xadiiska ku saxiixiyey oo uu yidhi waa saxiix sidaas aawadeed xadiiskaasi waxa uu yahay xadiis saxiixa axaadiistan aynu isku qaadnay macnahooda waxay tilmaamayaan salaaddii inay goynayaan qofka muslimkii uu tukanayay inay goynayaan haddaanu wax sutraa lahayn saddex shay inay goynayaan waa mida qof dumara hadday hormarto inay goynayso riwaayaadka qaarkoodna waxay ku qaydeen qofkii dumar ee qaangaadhka ahayd yuxmalu mutlaqu cala almuqayad waa la itlaaqay markii almar'atu la yidhi riwaayada kale almar'atu alxaa'idu markaa odhanaysana waa muqayada yacni markaa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad qaacidaduna waxay tahay haddii markaa waxa weeye sababta iyo xukumka labadaba ay iska waafaqsan yihiin mutlaqa iyo muqayadka labadaba waa la isku xambaaraa oo midkood baa ka kale markaysaga waxaa markaa lagu xambaaraa oo waxaa la odhanayaa ta almar'atu la yidhina waxaa looga jeedaa tii qaangaadhka ahayd baa looga jeedaa sawaabkuna waa sidaas iyada ah weeye marka waxa weeye saddex baa goynaya saddexdaasi waa qofkii dumar ee qaangaadhka ahayd waa goynaysaa waa midda labaad ee markaa dameerkii hadduu hormaro waa goynayaa dameertuna waa la mide eygii madoobaa isaguna waa goynayaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan walkalbu ayay markaa sheegayaan aswadnimo kuma qaydayaan laakiin waxa weeye maadaama riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ah oo saxiixaba markaa muslim ku soo wariyey ay odhanayaan walkalbul aswadu iyo eyga madow waxa markaa ay noqonaysaa in markaa labada la ysku xambaaro layahay yuxmalu mutlaqu cala almuqayad yacni markaa naska la itlaaqay iyo ka la qayday labada waa la ysku xambaaraya waxaana looga jeedaa labadaba ka muqayadkaa unbaa macnaha lagu xambaaraya marka waxa weeye eyga goynaya waa eyga madoowe ey oo dhami goyn maayo kii caddaa iyo kii casaa iyo kii cawlaa midnaba goyn maayo kii madoobaa weeye ka goynaya sidaas iyadaa weeye goyntan la goynaya maxaa looga jeedaa ma salaaduu burinayaabaa looga jeedaa mise sawaabkeeda iyo ajarkeedu nuqsaaminaya khushuucdiibuu jarayaabaa laga tilmaamaya laba qowl baa ku sugan jamaahiirta culammadu waxay mareen in markaa ay yidhaahdeen goynta la goynayo waxaa looga jeedaa sawaabkeeda iyo ajarkeeday nuqsaaminayaan oo khushuucdeeday goynayaan salaadiina waxbay ka nuqsaaminayaan laakiin salaadu buri mayso sidaasaa jamaahiirtu ay mareen waxaanay cuskadeen oo daliishadeen axaadiista qaarkooda markaa la soo wariyey oo tilmaamaysa xadiidkii marka waxa weeye markaa saxiixa ku soo arooray cabdillaahi ibnu cabbaas oo yihi markaa dameer baan saaraa riwaayaadka qaarkoodna dameer inay ahayd bay sheegayaan dameer baan markaa saaraa dabeedna markaasaan markaa anigoo qaangaadhnimo ku dhow ayaan markaa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam oo salaaddii markaa ku jira ayaan markaa u imi xagga markaysa waxaan markaa horaan kaga imi dameertii markaysaga waa ka degay safka hortiisaan ku sii daayey aniguna safkii baan markaysaga intaan hor maray markaysaga aan galay marka cid igu inkirtay arrinka noocaasa ma jirta buu markaa uu yidhi sidaas marka waxay ku soo aroortay saxiixa ay ku soo aroortay waxaa kaloo markaysaga laga cuskanayaa axaadiista qaarkooda markaysagaa tilmaamaysa in nebiga sala allahu alayh wasalam isaga oo tukanaya inay markaa ey iyo dameer inay markaa ku ciyaarayeen yacni hortiisa marka ay ku ciyaarayeen nebiguna sala allahu alayh wasalam uma aaba yeelin uma aaba yeelin taana marka waxa weeye sunanka qaarkood baa soo wariyey ibnu maaja iyo imaam axmed inay soo wariyeen baan filayaa waxaa kaloo marka ay cuskadeen oo ay daliishadeen nebiga sala allahu alayh wasalam isaga oo markaa tukanaya ayaa waxa markaa dhacday laba hablood oo markaysa waxaan markaa reer bani cabdimutaliba ayaa marka isa soo eryaday dabeedna markaa nebigu sala allahu alayh wasalam iyagoo is haysta ayuu kala furfuray ayuu markaa kala furfuray salaaddiisiina waa iska watay salaaddiisiina waa iska watay xadiidkaa laftiisana markaysa waxaan markaa waa cuskadeen waxay kaloo cuskadeen marka caaisha yacni salaatuleylka nebigu markuu tukanayo sala allahu alayh wasalam waxaad dhici jirtay hortiisa intay jiifsato inuu nebigu halkaa oo xagga qiblada iyadoo ka xigta inuu markaa ku tukan jiray dabeedna addimadan kusoo kala bixin jiray bay tidhi dabeedna markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudayo ayuu addimada iga qaniifan jiray markaasaan addimada ka laabi jiray markaan addimada ka laabo ayuu sidaa ku sujuudi jiray hadhow markuu sujuuda ka tooso ayaan addimadaydi iska soo kala bixin jiray oo halkii nebigu ku sujuudayey sala allahu alayh wasalam ayaan addimada kusoo kala bixinayey marka xadiiskaasna waa xadiis saxiixa markaa weeye marka axaadiista noocaasa ayay daliishadeen waxay markaa yidhaahdeen waxaa looga jeedaa sawaabkii ajarkii bay nuqsaaminaysaa ashyaadaasi waxaa marka laga tilmaamaya yacni sawaabkii ajarkii bay markaa nuqsaaminaysaa oo khushuucday goynaysaa baa laga tilmaamaya tashwiish bay qofkii ku samaynaysaa sidaas yadaa baa looga jeedaa bay markaa yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya xaqiiqatan bay u goynaysaa oo salaaddu waa buraysaa waana sida markaysaga madhabta xanaabiladu marka ay qabto weeyaan waana sida markaysaga ibnu xasmi iyo marka ay ku tageen weeyaan bacdu saxaaba laftooda waa laga soo naqliyey sidaas yada a markaa inay qabaan ayaa markaa laga soo raray yacni saxaabada qaarkoodna inay sidaas yada a qabaan ayaa markaa laga soo raray waana sida sheikhulalbani markaa uu dooranayo weeye imaam axmed laftiisu waxa uu ka leeyahay laba riwaayo labada riwaayo uu ka leeyahay riwaayo waxay odhanaysaa marka eyga madow baa goynaya eyga madow ayaa marka isagaa goynaya ayuu markaa u idhi labada kalena waa ka tawaqufay sababta uga tawaqufayna waa axaadiista kale ee ku soo aroortay maqaamka darteed buu uga tawaqufay yacni riwaayada kalena waxa uu yidhi saddexduba waa goynayaan sababkuna waxa weeye waa riwaayada odhanaysaa saddexduba waa goynayaan ayaa xagga daliilka qawisan waayo markaysaga adilada markaa tilmaamaysa oo markaa sheegaysa nebiga sala allahu alayh wasalam inay hor mareen yacni markaa ashyaadani inay hor mareen adilada sheegaysaa yacni adiladaasi markaa waxay tahay waa waxaan sariix ku ahayn inay sutrada iyo nebiga ay kala dhex mareen waxaan sariix ku ahayn iyo wax markaysaga waxaad markaa aan saxiix ahayn labadaa qaybood bay markaysagaa u qaybsamaan yacni labadaa qaybood ayay u qaybsamaan oo axaadiista tilmaamaysa waxaweye hortiisa ayay marka waxa weeye mareen ama markaa yacni safka hortiisaan kusii daayey markaas yacni kusii daayey dameerkii uu ibnu cabbaas marka uu leeyahay axaadiistaas kama cadda in suturada markaysa waxaan markaa sokadeeda markaa inay mareen oo nebiga sala allahu alayh wasalam suturada sokadeeda inay ka jiidheen taas yada ah waxa weeye yacni miday ka caddahay marka waxa weeye ma aha waxay ixtimaali kartaa inay sutrada ka shisheeyeen bay ixtimaali kartaa safkaa lagu sii hordaayeyna waxa weeye mas'ala markaa yacni ayaa ku sugan masaladaasi waxa weeye dadka ma'muumiinta markaa sutro wax la yidhahdo loogama baahna sutrada marka lays amrayo cidda la amrayaa sutrada waa ayo imaamka waa la amrayaa waa inuu sutro samaystaa qofka munfaridka ee gaarka u tukanayaana inuu sutro samaysta waa tahay ama waxa weeye qofkii markaa ma'muumka ahaa ee imaamka ku xidhnaa isagu wax sutraa inuu samaysto may soo aroorino nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa kuma odhan sutro samaysta meel bannaan bay markaa nebigiiyo saxaabadiisu ku tukadeen nebiga markaa sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye markaa murjis baa markaa loo joojinayo arlada looga qotaminayey saxaabadiina kuma odhan markaysaga wax sutra a samaysta xaraf sidaa sheegayana markaysaga ma dhicin marka sidaas aawadeed yacni markaa inaan sutro iyaga markaa sunno aynay u ahayn oo iyaga laga doonayn ayaa markaa taas yadaa laga qaadanaya taas yadaa ayaa markaa laga qaadanaya waxaana markaysa waxaa markaa jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdaan sutratu limaami sutratun liman khalfahu imaamka sutradiisu sutrana waxay u tahay oo gabboodna u tahay cidda ka dambaysana gabbood bay u tahay marka imaamku gabboodka uu yeesho gabboodka uu yeesho yacni dadka ma'muumiintae markaa ku xidhanna gabbood markaa kaasunbaa ugu wada filan oo gabbood kale markaysaga waxaan markaa loogama baana culamada qaar baa waxay yidhaahdeen maya ma'muumiinta waxa sutro u ah imaamka laftiisa sutro u ah bay yidhaahdeen sutro imaamka laftiisa u ah laakiin qowlkaasi waa daciif yacni qowl sawaaba ma aha waxaana u daliila sutratu limaami sutratun liman khalfahu waxaa daliil u ah nebiga sala allahu alayh wasalam isagoo oo tukanaya ayaa neef adhigii marka uu soo cararay dabeedna waxa uu doonay gidaarka iyo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu kala dhex maro ayuu doonay markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam xagga gidaarka uga orday oo waxa weeye si aynay marka u hormarin ayuu markaysaga xagga gidaarka markaysaga isaguna uu markaysaga markaa u socday dabeedna markaasuu gidaarkii markaa ku dhejiyay calooshiisii ilaa ay xagga dambe markaysaga martay nebiguna sala allahu alayh wasalam kuma odhan saxaabadiisii maxay isaga celin weydeen ama isagaba radin weydeen iyo wax la mida marka xagga dambe maristay maraysa inayn dhibaato ku sugnayn waxbana goynayn ayay markaa kutusinaysaa sidaas aawadeed halkaas iyadaa mas'ala muhima ku sugan masaladaasi waxa weeye yacni dadka markaa yacni ma'muumiinta ee salaada markaa imaamka ku xidhan ma la hormari karaa inta imaamku salaada aanu ka bixin ma la hormari karaa yacni masalada noocaasa culamada qaarkood waxay yidhahdeen maya in la hormaraa ma banaana sababtuna waxay tahay tashwiish baa ka dhalanayo markaysaga inay qofkani qalbigiisu ku mashquulo oo waxoogaa markaysaga waxaan markaa uu tashwiishiyo arrinka noocaasa ka dhalanaya sidaas aawoodee inuu ma'muumiinta hormaro yacni oo safafka hortooda uu maro yacni marka ma aha oo sidaa u jiidho laakiin sida markay jamaahiiru ahlicilmi qabaan sawaabkana ay waxa weeye waa inay bannaan tahay horumarka la hormarayo ma'muumiinta oo safafka la hormarayo mar hadday imaamka ku xidhan yihiin oo sutro aan la marin oo sutradii sutraday imaamka tahay oo qolyahan dambe sutro aynay lahayn inayn xaraj ku sugnayn dadka ma'muumiinta ee safan ee imaamka ku xidhan horumarka la hormarayo inaynan wax markaa shiddo oo dhibaato a lahayn laakiin ibnu cusaymiin waxa uu ka odhanayaa laakiin waxa weeye waxa afdala oo fadli badan inaan la hormarin waayo markaysaga qofkii nowcan maa qalbigiisi waxba yeelaysaa oo waxa weeye xoogaa markaysaga waa mashquulinaysaa tashwiish bay ka dhalinaysaa ku dhalinaysaa maadaama ay mashquulinayso qof waliba wuxuu markaysaga naftiisa la jecel yahay waa inuu dad kalena jecelaadaa qof waliba naftiisa wuxuu la jecel yahay marka inaan la tashwiishin buu jecel yahay walaalkaa kale muslimka inaad tashwiishisana waa laga fiican yahay oo waxa weeye laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi sidaas aawadee al afdal waa inaanu markaysa waxaan markaa hormarin dadka ma'muumiinta ee safan waa inaanu hormarin laakiin sida raajixa waa bannaan tahay ee afdalku weeye horumarka aan la hormaraynin xadiidka cabdillaahi ibnu cabbaasna safka hortiisay maraysayna waxaa laga tilmaamayaa dadkii ma'muumiinta ee hormaraysay baa laga tilmaamaya oo sutradii markaysa waxaan markaa maadaama aynay sutro ta imaamku u tahay oo imaamkiina aynay hormarin safka horumarka uu dameerku hormarayaa wuxuu ka goynayaa ma jirto oo waxba markaysagaa sidaas iyadaa baanu u yeelayn xadiidkaas sidaasaanu daliil ugu ahay amaa xadiidka markaa tilmaamaya oo odhanaya waxa weeye ey iyo markaa waxa ku hor ciyaarayay markaa yacni dameer xadiidkaasina waa daciif waxaa ku jigu sugan sanadkiisana markaa nin la yidhaahdo cabbaas baa ku sugan marka waxa weeye ninkaasina waxa weeye adeerkii waxba kama maqal oo markaysagaa ma soo gaadhin oo cabbaas ibnu cubaydillaahi ibni cabbaas yacni adeerkii markaysaga waxba kama maqal oo waxba markaa ma soo gaadhin sidaas aawoodee xadiisku waxa uu noqonayaa munqatic ayuu noqonayaa waa daciif xadiisku axaadiista qaarkood oo kale la deliishanayaana sariix markaa kuma aha qaar markaysagaa sariix ku ahoo daciifina waa jiraan marka calaa kulli xaal xadiis kasta oo markaa ku cad in waxa weeye ey madoobi hormaray yacni eygu markaa saaba uma soo aroorine xadiis kasta oo ku cad in qof dumari hormartay ama ku cad waxa weeye inuu markaa dameer hormaray yacni markaa waxa weeye oo ku cad oo ku sariix ah oo sutrada sukadeeda u maray waa daciif yacni kii aan sariixa ku ahayna waxa weeye waa muxtamil muxtamilna looga tegi maayo kii sariixa ku ah oo nusuusta sheegaysa in waxa weeye ay goynayso salaada sidaas aawoodee qowlka sawaabka ee raajixnimada badan lihi waa in markaa salaada ay goynayso oo salaadu ay ku burayso ninka muslimkii uu tukadaa ay ku burayso saddexdaa shay ay ku burayso qofkii dumar ahayd ma la mid tahay mise lama mid aha jawaabtu waxa weeye sida markaa uu tilmaamayo yacni riwaayadaba laga qaatay yaqtacu salaata arajuli almuslimi yacni marka waxa weye almar'i almuslim iyo alrajul almuslim labadaba waa loo soo wariyey sida markaa lafdigaasi laga qaatay waxa markaa yacni ay ku tusinaysaa mafhuumka laga fahmayaa inay markaa tahay qofkii dumar ahayd inaynay markaa ka goynaynin qof dumari aynay ka goynayn laakiin ashyaada kale waa ka goynayaan ashyaada kale waa ka goynayaan laakiin qof dumari horumarka ay hormartaa yacni kama goynayso waayo markaysa waxaa ninka waxa markaa loo yidhi dee waxa weeye inuu ku fitnooba ayaa laga yaabaa oo waxa weeye shaydaanku aad iyo aad buu markaa dadka ugu kadiyaa markaysagaa dumarka oo ragga ugu kadiyaa sidaas aawadeed yacni markaa macno ku sugan oo aan markaa qofka dumara qofka dumara xaggeeda kaga sugnayn baa markaa jirta xadiiskuna wuxuu ku soo arooray ninka muslimka ah inay ka goynayso salaada yacni qofka dumara marka ashyaada kale calaa kulli xaal waa kala mid goynta ay goynayso oo dameerku uu ka goynayo qofkii dumar ahayd ay tukanayso ama eygii madowbaa uu ka goynayo laakiin waxa weeye qof dumari horumarka ay hormartaa salaaddii markaysagaa kama goynayso kama ibtaalinayso cala alqawli alraajix qowlka raajixa ah marka lagu socdo marka alkalbu laswad shaytaan marka la yidhi macnaha laga tilmaamayaa waxa weeye yacni waa shaydaanulkilaab baa looga jeedaa ee shaydaankii jinniga ahaa markaa laga tilmaami maayo culamada qaarkood oo shaydaankii jinniga aha ku xambaarayna waa jiraan oo yidhi markaysaga waa isu soo matelay oo wuxuu isku soo matelay markaysaga ey buu isku soo matelay sidaas iyadaa markaa yidhina waa jiraan laakiin waa shaydaanulkilaab markaysaga weeye ee markaa lagama tilmaamayo shaydaankii jinniga ahaa yacni culamada qaarna waxay ku xambaareen inuu soo tashakulay oo shaydaankii jinniga ahaa yacni uu ku yimi suurad ey oo madow inuu sidaas iyadaa ku yimi dameerka qudhiisa markaysagaa shaydaanka calaaqa ka dhaxaysa oo waata nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiista saxiixa ay kaga soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu markaa uu yidhi yacni markaa idaa samictum nuhaaqa alximaar ama nahiiqa alximaar haddaa maqashaan markaysagaa cida markaysaga xad markaa dameerka haddaa maqashaan cida dameerka haddaa maqashaan yacni ilaahay waxaa ka magan gashaan markaysagaa shaydaanka ka magan gala waayo markaysaga xad markaa shaydaan buu arkay marka shaydaanka markaysaga in calaaqa ka dhaxaysa iyo suxbo oo shaydaanku uu istuso oo shaydaanka uu arko yacni siyaalaha noocaasa ayaa markaysaga markaa ku sugan yacni cidiisuna waxau yahay cid aad iyo aad u munkar oo markaysaga u xun ayay markaa tahay xadiiska laba boqol iyo afar iyo soddon wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu abi saciid waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas hadduu axadkiin tukado ilaa shayin shay intii ka hatay u tukado shaygaasoo yasturuhu markaysaga yacni ka asturaya oo ka qarinaya yacni markaa min annaasi dadka yacni inuu qofka qariyo markaysaga ma ahee yacni uu gabood markaa dadka uga dhiganayo macnahaasaa laga tilmaamaya fa araada axadun fa araada uu doono axadun qof uu doono an yajtaaza bayna yaday hortiisa inuu ka gudbo yacni uu doono sutrada sokadeeda falyadfachu ha daafaco markaysaga ha celiyo fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo fa inamaa huwa shaytaan nin kaleba maahe kaasi waa shaytaan oo bimacnaa waxa weye camalu shaytaan buu samaynaya muttafaqun caleyh waa la isku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaaya riwaayana waxaa ku sugnaatay fa ina macahu alqariin waxa markaa riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey waxaa ku sugnaatay waxa markaysagaa maciisa ahaaday yacni markaa qariinkiibaa ahaaday bimacnaa shaydaankiibaa markaa yacni weheliya yacni riwaayadaas marka waa riwaayo yani saxaabi kale laga warinayo aan iyo abi saciid laga warinaynin markaa weeyaan yani min xadiisi ibni cumar ayaa markaa laga warinaya xadiiskana waxa uu tilmaamayaa qofku hadduu gabood samaysto uu salaaddii tukanayo inay markaa waxa weeye tahay inuu markaa yani dadka iska celiyo oo aanu dadka u ogolaan in hortiisa inay maraan waana amar nebigu sala allahu alayhi wasalam sidaas yada amray oo u ihi falyadfachu ha iska daafaco fa in abaa falyuqaatil dafcigaa markaa uu daafacayana culammadu waxay yidhaahdeen siba siday ka sahlan tahay buu ku daafacayaa oo si yar hadduu ku tegayo si weyn in loo loo celiyaa markaysaga oo loo daafacaa mashruuc maaha bay markaysagaa yidhaahdeen siba siday ka sahlan tahay baa loo daafacayaa shay an fashay in ala sahal falaa sahal saas aawadeed ayuu wuxuu odhanayaa yacni maxamed ashraf yacni waxa uu odhanayaa qaala alqaadi ciyaad walqurdubi qaaطiciyaad iyo qurdubiba waxay yidhaahdeen waajmacuu cala annahu laa yalzamuhu an yuqaatilahu bisilaaxi limukhaalafati dalika liqaacidati aliqbaali cala asalaati walishtigaali biha waxay culammadu ku ijmaaceen oo isku waafaqeen inuu hub inuu kula dagaalamo aynay ahayn oo waxa weeye dhengad ama toorri ama markaysaa markaa wax la mid a inuu kula dagaalamo wax hub ah yacni oo gacanqabsiya inuu kula dagaalamo inaynay markaa ahayn sidaas yadaa culammadu waa ku ijmaacsan yihiin waxay sidaa ugu ijmaacsan yihiin yacni qaacidada ah markaa salaada in la qaabilo oo iyada lagu mashquulo oo wax kale aan lagaga mashquulin bay ka hor imanaysaa oo haddaad markaa yacni hub iyo gacanqabsi aad ku dagaalanto dee waxa weeye salaaddii maad qaabilin oo wax kale aad markaysa waxaad markaa qaabishay oo waad ka baxdayba markaysaga arrinkii salaaddii laakiin waxay itlaaqeen buuli wa atlaqa jamaacatu min ashaaficiyati ana lahu an yuqaatilahu xaqiiqatan wastabcada dalika bnu lcarabi wa qaala almuraadu bilmuqaatalati almudaafaca yacni jamaaca markaysa waxa markaa shaaficiyada ka mid ah waxay itlaaqeen oo ay markaysa waxa markaa sii daayeen inay yidhahdeen inuu la dagaalamo ayaa markaysa waxa markaa u bannaan yacni sidaas iyadaabay itlaaqeen laakiin arrinka noocaasa markaysaga ibnulcarabi waxa uu ku tiriyey arrinka noocaas inuu baciid yahay bale culamada badankooda waxay ku tiriyeen arrinkaas inuu yahay arrin markaysa waxa markaa baciid oo fog ee muqaatalada waxaa looga jeedaa mudaafaca ayaa laga tilmaamaya sidaas iyada ah ayuu markaa uu yidhi yani maxamed ashraf soo naqliyey nawowina waxa uu ku odhanayaa sharxulmuhadabka wayadfacuhu dafca asaa'ili bilashali falashal wuxuu ku daafacayaa markaysagaa qofkan markaa salaadiisii salaaddii markaa ka hormaraya marka uu sutro samaysto yacni siba siday ka sahlan tahay buu ku daafacayaa wayaziidu bixasabi alxaajati wain addaa ilaa qatli wuxuuna markaa yacni wuxuu siyaadinayaa siba marba inta uu u baahan yahay buu siyaadinayaa oo intii hore hadday anfici weydo waa ka kordhinayaayo dafciga sida hore markaysa waxaan markaa waa kasii adkaynaya marka hore waxa weeye si yar buu markaa u riixayaa gacantu uu ishaaraya hadduu ku joogi waayo markaysaa waa ku taabanaya saas ugu yaro qabanaya hadduu ku joogi waayo waa ku riixaya hadduu ku joogi waayo waa ku daafadaynaya yacni hadduu ku joogi waayo waa ku daafadaynaya marka waxa weeye sidaas yadaaba ku sama wain addaa ilaa qatli haba keensato dil kala dilayo oo hadduu markuu daafadeeye uu joogi waayey uu daafadeeye ay ka raacdo dee waxa weeye damaan ma laha wax qaana ma laho dee ma'duun buu ahaa ficilkani yacni wixii ma'duun ee sharcigu uu idmay ee fasaxayna wax qaandhaw oo markaysagaa magdhow oo ka yimaadaa ma jiro maa cala almuxsiniina min sabiil waxa weye wain addaa ilaa qatli nawowi fain maata minhu falaa damaana fiihi kasaa'ili sharxu lmuhadab mujalladka saddexaad laba boqol iyo sideed iyo labaatan altabca alwaxiida yacni hadalka hore aan soo naqliyay cawnulmacbuud ka soo ruray waa mujalladka labaad laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatan ayuu markaa ku yaallaa marka calaa kulli xaal amarka la amrayo in layska daafco bacdu ahlicilmi waxay ku xambaarayeen liwujuub waxayna yidhahdeen amarkaasi waa waajibnimo markaysaga weeye oo marka waxa weeye waajib weeyaan daliil lagaga sarfinayaana markaysaga ma jiro marka maadaama caynkaa tahay ilaaba ilaa waa in la daafaca laakiin jamaahiirtu istixbaab bay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen arrinka noocaas markaysaga waxa waa sunne ayay markaa yidhaahdeen waayo axaadiista qaarkood yani markaysaga waxay tilmaamayaan yani haddii awoodaan bay markaa tilmaamayaan wadra'uu ma statactum intaad kari kartaan iska daafaca ayay markaysa waxa markaa tilmaamayaan marka calaa kulli xaal waxa kaloo xadiiska ku sugan in ruuxaas lagu magacaabay shaytaan bimacnaa waxaa looga jeedaa shaytaanka waxaa laga tilmaamayaa shaytaankiibaa weheliyo dabada ka wadaa laga tilmaamaya ama ficilka uu samaynayaa ficil shaytaannimo ah oo shaytaana ku sugan tahay ayuu yahay baa laga tilmaamaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk